barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha sebtembarra waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a hal abuurada ku nool dhulka xeebaha ah ayaa qaarkood waxa ay suugaantooda ku cabraan dareenka dadka danyarta ah ee weliba kulayl ku hayo midu waa iska dabshaano xagaagaynu ka bixu niyadda geliyey oo kulaylkiibaa caddibayo isinkaa waxna maxay dee suuqi markuu gali wareegay cidciiddii ka soo dhowaatay unbuu snoogaan hadlay markaan waxaan matelay dee labadii ninoo dee isla hadlaya haa markaas taabaan ayagoo
sidoo kalena waxaan idin haynaa waraysi aan la yeelannay cumar macallin oo saambuusaha iyo cuntooyinka fudud u qaybiya meheradaha ganacsi ee ku yaala magaalada boosaaso sambuus baa sameeyo ana waxaan u sameeya iisheeg meheradaha iyo hoteelayaasha iyo waa bixiyaa adigaa sameeya aniga gacantay ku sameeyaa wallaahi bilaay maasha allah gobor oo aan qow jiriyo wiilkayga hooyadiis marka hore aniga oo ku shaqaysto oo dad u shaqeeya waxaa iga tiri cumarow saant oo shaqa kuuma noqotee horumarna waxaad ku gaarto maaha waxaan kula talinaa in oo shaqsa ahaan u shaqaysano heesihii ayaan barnaamijka ka maqnayn
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka faransiiska fransuwa holland ayaa wacad ku maray inuu albaabada u xiri doono xirada qaxootiga ee ku taalla magaalada xeebta ah ee clays ee waqooyiga dalkaasi ku taalla dhammaadka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka madaxweyne holland oo isniintan maanta socdaal ku tegay dekedda magaaladaasi clays ayaa sheegay in ay waajib tahay in xeradaasi gebi ahaanba albaabada loo xidho oo meesha laga tirtiro balse wuxuu sheegay inay jiraan qorshayaal kale oo ay doonayaan in dadka ku jira kaamkaasi loogu raro goobo kale oo ay halkaasi ka dalban karaan codsigooda qaxoontinimada sidoo kale master holland waxa uu mas-uuliyiinta dalka britain ugu baaqay inay qaybtooda ka qaataan hakinta dadka qaxootiga ah ee qulqulaya kuwa cusub ee imanaya maanta waxaa la filayaa in xukuumadda dalka colombiya iyo mucaaradka wakhtiga dheer ka soo horjeeday dowladda dalkaasi in ay kala saxeexdaan heshiiskii ugu dambeeyey ee colaadaha dalkaas ka jira lagu soo afjarayo colaadahan ayaa ka soo unkamay loolan dhinaca fikirka ah oo u dhexeeyey nidaamkii shuuciga ahaa ee ay dabada ka riixayeen kuuba iyo sofiyeetku iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiyadoonka ahayd ee waddamada reer galbeedku ay hormuudka u yihiin dhaqaalaha ugu badan ee sii hurinayay colaadahan islamarkaana u saamaxay in ay sannado badan socdaan waxaa ka mid a dhaqaalaha laga helo daroogada kokeynta waxaana intii colaadahani ay socdeen ku dhintay in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof halka ay ku barakaceen in ka badan shan milyan oo kale
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta aynu ku bilownay cumar macalin waa nin ku nool magaalada boosaaso wuxuu meheradaha ku yaala magaaladaasi subax walba u qaybiyaa cuntooyinka fudud oo saambuusuhu ka mid yahay kuwaasi uu gurigiisa ku soo sameeyo wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamed yuusuf ayaa la kulmay warbixintan ayaana nooga soo diyaariyey cumar macalin cabdiraxmaan oo aan kula kulmay magaalada boosaaso waxa uu goobaha iskuullada iyo maqaaxiyaha uu geeyaa cunooyinka fudud sida sambuuska iyo weliba mashmashka oo isaga gacanta uu ku sameeyo mana lahan wax gaadiid ah oo cunnadaasi uu ku geeyo goobaha uu doonayo si uu kaga soo shaqaysto waxa uu ku qaadaa kartoon ama bac xilligan waxa ay tahay xilliga dib loo furo iskuullada islamarkaana dhallinyarada ay dib ugu soo laabtaan magaalada boosaaso waxa ay cumar u tahay fursad shaqo cumar ayaa ii sheegay in samaynta sambuuska noocyadiisa kala duwan ay ku dhiirigelisay xaasuu horay u qabi jiray balse hadda ay kala tageen waxaan ku shaqay sambuus sambuus baa sameeyo ana waxaan u sameeyay sheek meheradaha iyo qaan hoteelayaasha iyo waa bixiyaa adigaa sameeya aniga gacantay ku sameeyaa
shaqada sambuuska ka waran yaa kaa garabsaday wallaahi bilaay maasha allah gobor oo aan qow jiriyo wiilkayga hooyadiis marka hore aniga oo ku shaqaysto oo sh- dad u shaqeeya waxaa iga tiri cumarow saant oo shaqa kuuma noqotee horumarna waxaad ku gaarta maaha een waxaan kula talinaa in oo shag sax aan u shaqaysano oo gaac aan geyno waxyaala noocaasa ila talis anoo diidayo iyo arrintii ku ogolaaday alxamdulillah in badan ayaa ila soo shaqaysay muddo saddex sani iyo waa ila soo shaqaysay laakiin waxay kal shaydaan iyo waxaasa na soo dhexgaltay yaan ku kala tagna haddana waxaan u rajaynaa ilaahay ugu rajaynaa in oonta macnaa guul oo khayr qofna ilaahay u sahlo waa xaaskaaga hore qof kugu dhiirigeliyey inaad eh, sambuuskan aad ku wada shaqaysataan saaxiyaalka ugu maaraysaan noloshooda Aha, iyo- waa- iyo idinkaba aa waa xaaskayga hore balse ana waxaa ugu shaqaysto xilligii oo qabowhasaan oo kale loo gaaro waxaa imaanays arday ardaydii markay saas u imaado iskuulaadkii iyo wixii yaa la furo mar dadkii oo meheradaha meesha ugu furan iyo sambuus dalab waxaan ku siiyaa badkii laba kun eegan waxaa siistaan saddex kun aan meheradaha weeween oo sidaan hoteelayaasha iyo waxyaalahaas waxaan ku siiyo qaar saddex kun qaar afar kun eegan waxaa siistaan shan kun qaarna afar kun qof walba sida doono marka wixii alxamdulilah adiga intaasaan ku faa'iidaysta Eh, goobaha iskuullada eh, goobaha iskuullada oo kale ma geysaa goobaha iskuulladaha waa geeyaa sidaan oo ii sheeg mandhaar oo kale iyo sidaan oo iskuulkan magaciisa ii sheeg babligiis haa waa geeyaa meheradaha meesha ku furan waa siiyaa intaasaan ku shaqaysta waxaa ii gato macnaa aan ardayda ma siiyo meheradaha meesha ku furan aan siiyo ardaydaa gataan marka haa imise sanaa sambuuska dubaysa waxaan duwaa aan sambuuska shan sano oo shag sac ahaan intaan ku shaqaysto laakiin intii dadtaan usoo shaqeeya wax yagaaban waaye balatweyn saddex sano kusoo shaqaystayo aan ii sheeg boosas marka saasaan u imaada waxaan ku shaqaystay law aan law sano Eh, goobo kala duwan baa geysaa eh, sambuuska inta badan xilliyada casarkii oo kale iyo subaxii aroortii Eh, waxaan rabaa in wax kaa weydiiyo eh, ma gaari baa ku geysaa mise adiga qaada wallahina gacantayaan ku daabulo maanta haddii oo gaar aan haysan lahaa macnaa dad badan oo macnaa hooqo yar idhahaan oo idhibsadaana iska jiraan oo waxaa iga dhibsadaan macnaa marmar oo isku mashquulo oo shaqadii aan ku daaho haddii gaar aan haysan lahaa gaarigaan ku tagi lahaa gaarigii alaabtii ku gudbisan lahaa laakiin wixii misli mis keeno kuma qaada laakiin gorobkaan saar kartoonaan ku shubto qaaran bacaan ku soo qaado sidaasaan ku hamaashto waa kaa see u aragtaa marka eh, in shaqada sambuuska qabato maasha allah walaa bilaayna hadda nafsadeyda waa ku maarayaa aan ii sheeg wixii oo walaal iyo waalid wixii oo macnaa iga soo qayliyo wixii aan u hel kar waa siiyaa wixii kale oo macnaa nolosheyda waxay ku bato kolba wixii oo walaalahayga ah iyo waalidiinteyda iyagaa u tuuro Eh, sambuuska kaliya maa dubtaa mise noocyada kale ee waxyaabaha burka iyo bejiyaha iyo waxaan duwa hadda ii sheeg sambuuska iyo burka iyo waxaan kaloon sameeyo sida mashmashka oo kale iyo kackac iyo intaasa sameeyo Eh, sidee u aragtaa shaqadaas maasha allah walaa bilaahina haddii oo ii sheeg shanta san ma wada lahayn haddii shay xun ahaan laheyd amase si kalent ahaan laheede imise carruuraa leedahay mise reer ma ku jiraan reer waa leeyahay alxamdulilah adiga mar dhowaad guursaday hal wiila ii dhana ii joogo halkaas wiil waxaan dhale labada kun iyo toban iyo labadii oo bish laba iyo tobanaad halkaas wiila hadda adduunka iiga joogo haa waa jirtaa haddii oo macnaa hadda maanta ii sheeg markii saas guriga oo kale aan u tago waxay caawin iyo waxaas loo baahdo gobor goor yar oo hadda dhow la keenay marka wixii waxaa u baahan eeda naftirkeeda in meeshii lagu caabiyo oo wax lasoo kaltaso wixii iyo kusoo caabiyo teeda kale adeega sambuuska ba iga badan intii aan kusoo adeego alaabtii aan keensado adiga aniga keligaa ku shaqaysto
adeegyada ma suuqa ku yi- eh, ka doonataa mise ku yaallaan adeeg suuqan ku doono kiilaadaan soo saarto ilaa iyo shan kiil toban kiil oo kalean soo qaato shaygiibo sidaan baradhada iyo basashi iyo kalluunkina waxaan ku doonto een, kalluunka meesha kabaanka caqabad ma jidhaa oo had dhib iga hor imaada may ma ul kulmeen wax oo maanta oo dhib aan la kulmiyo oo macnaa dhibkaasa iga soo gaar iyo hal mara dhib iga gaar dhibkaasoo ay yihiin gacanta hooqoo dhaawaa iga noqotay afartaas fara awar ku ah afart far hadda macnaa ii sheeg hooqoo lacag haddaan haysan lahaa hamara iska aadi lahaa gacantii iska soo hagaajin lahaa moo dhib kale aan maanta la kulma ma jirto oo mid iga dhufan marka seedihii yaa go-aan oo afarta far intayaan ku marmo dhib kale aan la kulma ma jirto
dhalinyaro badan baa ku dhagaysanaysaa oo muxuu ahaay qaarkood ee, garanaya ee, dubista d- sambuuska inaad ee, goobaha meheradaha geyso kadib lacag aad ka hesho Ee, maxaa ugu baaqaysaa dhalinyarada kale ee inta badan ee, tahriiba magaalada shaqola-aan ee, ka cabanaya wallaahi bilaan hor dhalinyarta oo walaalahayga farsamadaan had sambuuska oo kale maasha allah alxamdulilah hadda micnaa ii sheeg weligay hortkay tahriib niyeesta meehe ilaa ay haddan macnaa hamigay kuma jirnaa tahriib aan aado qofkii walaal iga soo kordhismana waa ku waanayaa waxaan leeyahay micnaa tahriibta iyo waxaas iska daa waxaa ku wanaagsan inaa oo waddankaada ku shaqaysan kaasi wuxuu ahaa cumar macalin oo gurigiisa ku sameeya sambuusaha iyo cuntooyinka fudud islamarkaana u iibgeeya meheradaha ku yaala magaalada boosaaso qaarkood wuxuu magaalada boosaaso ugu warramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan kulayl badan ayaa ka dhaca dhulka xeebaha ah waxaana si weyn u dareema dadka danyarta ah ee aan haysan dhul ay kaga dhuntaan kulaylka heerkiisu sarreeyo deeqa duniyo waa hal abuurad ku nool dalka jabuuti waxay inala wadaagaysaa dood sugaaneed ka hadlaysa saameynta kulaylku ku leeyahay nolosha dhalinyarada sagal siciid faarax ayaa waraysatay oo warbixintan ka soo dirtay abwaana deeqa duniyo iyadoo ka qiyaas qaadanaysa marxaladaha kala duwan ee dhallinyarada gaar ahaana kuwoodan waxba faraha ku hayn ayay waxay ka tirisay afaray ay ku cabirayso dareenka dhallinyarada gaar ahaana kuwooda aan waxba gacanta ku hayn islamarkaana uu kulaylku fara ba-an ku hayo horta xagaa jabuutiina wada ayaa ma garan sagale labada ninba mahayne labadeenna ku daro afarteenna wayna haya ayaa dadkii oo dhanba laakiin iyag midu waa iska dabshaan oo xagaaga in kobcuu niyadda geliyey oo kulaylkii baa cadbayo sinkaa waxna ma hayn dee suuqi markuu gali wareegay cadceeddii ku soo dhowaatay uunbuu snoogaan hadlay markaa waxaan matalay dee labadii ninoo dee isla hadlaya haa markaas taabaan iyagoo midu wuxuu yidhi xagaa soo galay buu yidhi xeebta nagu helay xoolo loo hayn xaalku daranaa afaridaa buu yidhi oo iska socday wiilkii kale oo u fiirsadoo maalin dee meel maraya waryaahe wadigan xamaalay ma inaad guursanayno maxaa dhacayoo yaa la yidhi horta maxaad dharka iyo waxaan sii hagaajin lahada buu yidhi horta maxaas maanaad leedahay maaha aduu buu yidhi maxaaska maa iska guursatid buu yidhi hey maxaan xaas guursadaa buu yidhi meelahoo barjaa marka u fadhiistay yidhi maxaa xaas guursadaa xaas maxaa maxaa guursadaa buu yidhi ana xogtayda dhegeyso xaas baad naga hadalaysaaye wuxuu yidhi intaan xamaalahay xayraan ku noolahay xeebtaa jabuutiyo xagaagaabaa ishayno xaraga wayga madnuuc xaasna hadalkiiba reeb buu yidhi wuxuu yidhi xaragayaa wadaayayba xaasna ha igu soo hadal qaadin basinka haa xaraga waga madno xaasna hadalkii badaa buu yidhi maxaa xaas lagu guursanayaa buu yidhi aniga waad arkaysaade saaxiibkiisaa buugu jiro waa ka jeebroonaa xaaskana samaystay markaaba iswastacahdanayeen hebel muxuu guursan laayay ha hebel muxuu guursan laayay buu yidhi dee nolosha nimanka jubuuti aan joognana nin jeebkiisu wacnaya markay kale noqotay kooraan noqotay ubadkii biilka ogi noqoto bogii qal noqoto inuu ka baxayn baan ka yaabaa oo ninkii waa ka hadlay fikraddiisa hadlay uu hadlo sidaa buu yidhi dee markaa waa ka hadlay kii kale uu sidaa hadlayn isagu suuquu socday kulaalkii unbuu madaxa istaabto markaasuu leeyahay dee xagaa soo galay xeebta nagu helay xoolo loo hayd xaalku darana aa isagunbaa marka waa nin dhallinyaro ayaan waxbana gacanta ku hayno meel tegi karin oo shaqo hayno magaaladii iska dhex duuraya ka kalena dhoonkeer baa la idhaayo waa dadkan xamaalka tunkarartada ay soomaalidu u taqaano haa warkaan afur dhu afur badde degaan walba dabeecad buu leeyahay dhulkan dhoonkeer baa la idhaa waa kaa halkaana waxaa la idhaa dadka tunkooga ka xamaashay ayaa siya magaca soomaaliyeedna loo yaqaanaa haa waa kaa labada hoosadaa weeyaan sidaan hore idinkuu sheegay abwaana duniya way buraanburtaa way gabaydaa afariday tirisaa heesahay qortaa horta godka gabayga iyo godka kale isku mid maaha godkan gabaygu waxa weeyaan eeg bilaa laxan bilaa miisi iyo laxan buskaleeyahoo xafladiya meel kaste iyo sidiisa ku mari karaa uu goosan karaa laakiin maasado jiiftay noqotaa oo heesay noqotaa laakiin godka gabaygu iyo buraanburku ma noqdo oo heeso iminka waxa weeyaan godkan gabaygu waa god qaaliya soomaali saa ilowday soomaalida waxaan leehay markaa soomaalida waxaan leehay rag ahaan gabaygana waa godkii ragga oo dumarba inta yar wey- wey gabadho imika soomaaliland oo gabayo waan arkay aad baan igu hambalyaynayaan ee laakiin waxaan leehay dhaqanka sidiisii u daaya god gabayga gabaygiisii u daaya maasada maasadeedii siiba godka gabayga ayaa wanaagsanaa beryihii hore awiyaasheenan ka soo gaadhnay marka ahaan ma gudbaana sicigiiraya gola ololaye ma gudbaana libax gaaruftiyo show guduudanaye ma gudbaano libax gaaruftiyo show guduudanaye ma gudbaana shebeel giirayo gola goluhuye ma gudbaana ninkii guunyaliyo gaajanimayaysi
sagal siciid faarax ayay ahayd wariyahayaga magaalada jabuuti oo la kulantay mid ka mid ah hal abuurada ku nool magaalada jabuuti ee haweenka ah waa deeqa duniyo halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ismaaciilow maxaa inoo xiga haatanna waa dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa heesay ku luuqayso fanaanada ubax fahmo ayaan haatan soo qabanaynaa heestaas sahrey ubax fahmo xagga dambe ayaan dhegaystayaasha kusoo qaban haatanse waxaynu ku horeynaynaa maxamed aadan isaaq heesta sidii dhiuxii boorama
boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa sida dhowr guyoo da'ay ama dhibiica roobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyood dhulbiyo leh ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyo dhulbiyo leh ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe u arkaa wanag dhaxal u yeeshee u yeeshee u yeeshee waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa deegahaaga nugul iyo dibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee deegahaaga nugul iyo dhibyaraanta hadalkani waa midaadu dhaalaatee markii aan ku dhowray dhalankaaga eega naftu dhayga qaadee wadnahaad ku dhiigante
waa hagaag heestaasi sidii dhuuxi buuramaynta aynu kusoo dhaafnayo maxamed aadan isaaq haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur bukhaari
xalay waxaa la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyey toddobaadkan horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ee qaaradda yurub aan ku horrayn horyaalka sbain inkastoo labada koox ee ugu waaweyn ee reaal madrid iyo barcelona ay ciyaareen sabtidii haddana xalay kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee atletico madrid ayaa gool iyo eber uga badisay kooxda dubartiiva la corona goolka keliya ee guusha ee kooxda atletico u diray booska saddexaad ee la liiga waxaa u saxiixay weeraryahan antonio griesman atletico waxay arbacada la ciyaari doontaa kooxda bayan munchen ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions league dhinaca kalena kooxda hogaaminaysa horyaalka ee reaal madrid ayaa ku fashilantay in ay badiso kulankeedii labaad oo xidhiir ah ka gadaal markii ay taakaysay kooxda las balmas oo ay isla dhaafi waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah sabtidii reaal madrid toddobaadkii hore ayay bareejo gool iyo gool ah la gashay kooxda viyareal taasina waxay ka dhigan tahay in kooxda kaalinta labaad ku jirta ee barcelona ay hal dhibic oo keliya u soo jirsato reaal kadib markii ay shan gool iyo eber ku dardartay naadiga sporting gihon sabtidii ciyaaraha kale ee xalay dhacay horyaalka sbain kooxda malaaga ayaa laba gool iyo gool ku garaacday kooxda ibaar halka sevilla ay gool iyo eber dirtay naadiga reaal betis xaggaas iyo horyaalka talyaaniga ee zeriya ah haddii aan eegno kooxda roma ayaa khasaare xoog leh kala kulantay ciyaartii ay xalay la dheeshay naadiga torino kadib markii loogaga awood roonaaday saddex gool iyo gool waxay ahayd guushii ugu horraysay oo ay kooxda torino garoonkeeda uga badiso kooxda roma tan iyo sannadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii goolka koowaad waxaa turiino siiyey ciyaaryahan andrea biloti ka hor inta uusan goolka labaad rigoore ku dhalin iyago falque isaga ayaana saxiixay goolka guusha u xaqiijiyey kooxda torino goolka keliya ee rooma waxaa dhaliyey kabtanka kooxda francesco toti oo talaadadii lasoo dhaafay u dabaaldegay sanad guuradiisii afartanaad goolkaasi wuxuu ahaa kii laba boqol-iyo kontonaad ee uu tooti ka dhaliyo horyaalka zeriya eeda talyaaniga dhanka kalena genowa ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda beskara genowa iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay wiil uu dhalay tababaraha kooxda atletic madrid diogo simeone kaasoo lagu magacaabo giovanni simeone wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu ku biiray kooxda genowa dhowaan ciyaaraha kalena inter iyo bolonya waxa ay wada qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah sidaasi si la mid ah fiorentina iyo milan ayaa iyana isla dhaafi waayay barbardhac waxaana ay ku kala baxeen eber iyo eber laasio waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda imboli ugu dambeyntiina horyaalka dalka turkiga ee suberliga ayaa kulankiisii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan waxa uu xalay magaalada istanbul ku dhex maray kooxaha beshiktash iyo galata saray oo uu xafiiltan ka dhexeeyo maadaama ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin beshiktash oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa dagaal adag u gashay sidii ay isaga soomagi lahayd laba gool oo ay qaybtii hore ee ciyaarta kala hormartay kooxda galata saray taasoo markii dambena u suuro gelisay in ay ka daba tagto oo iska soomagto labada gool ciyaartan oo ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ayaa marka laga soo tago xafiiltanka ka dhexeeya labadan koox waxa ay lahayd ahamiyad kale oo ahayd in muddo shan sano ah kadib uu xidhiirka kubadda cagta turkiga xayiraadda ka qaaday ciyaaraha labadani kooxood oo horey loogaga mamnuucay in taageerayaasha ay garoonka soo galaan horyaalka turkiga waxaa saddex iyo toban dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaak shahiir oo xalay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la dhaaf weyday kooxda cusmaan lisaboor horyaalka turkiga waxaa saddex iyo toban dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaak shahiir oo xalay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la dhaafi weysay kooxda cusmaan lisaboor waxaa kaalinta labaad ku wada jira kooxaha galata saray iyo beshiktash oo wada lehmin koob iyo toban dhibcood cusmaan lisaboor iyo bursa saboor ayaa booska saddexaad wada degan oo lehmin sagaal dhibcood alenya saboor ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh toddoba dhibcood halka kooxaha genjilaar biirlii kaaraa damiir kaaraa biyug siboor konya siboor iyo trabson siboor ay ku wada jiraan kaalinta shanaad iyaga oo wada leh min lix dhibcood dhegaystayaal xubintii isboortiga ee idaacaddeenna saakana intaa ha inoo jirto
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaara aynala socodsiinayay haatanna heestii aad markii horeba qaybta ka maqasheen ee ku luuqaynaysay fanaanada ubax fahmo ayaan idiin soo gudbinaynaa codkaasi fanaanada ubax fahmo wuxuu gebagabow yahay idaacaddayada duhurnimo sahre cidle nuuriyan oo ismaaciil xuseen farshar ayadan la socotiinaya tan iyo intaynu idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
reer ilayageelo aan meel rays la joognaa ardiya kugu arkaya